galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin sabtiya bisha maarsna waa toddobo sannada labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka afartan iyo sagaalka mitirban idaacaddeenna galabnimona waxaa daadihinaya aniga oo cabdiraxmaan xuseen furre iyo ismaaciil farjar
We will do everything we can with the police, with the security services, with all that we have at our disposal
codkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka ayaa inoo soo socda iyo warar kale
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mida sarkaal ka tirsan ururka al-shabaab oo isu soo dhiibay wadahadalladii koonfurta suudaan oo burburay
iyo- iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa maanta gaadhay magaalada muudhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud wafdiga ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa isugu jira xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalk ah oo uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka soomaaliya u fadhiya dalka ethoobiya wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa dhuusamareeb kusoo dhoweeyey maamulka gobolka iyo wasiirka difaaca oo isagu hore u sii joogay gobolka si uga qayb qaato joojinta colaad uu dhiig ku daatay oo dhowaanahan ka oognayd magaalada guriceel inta uu joogo ra-iisul wasaaraha gobolka waxa uu wada hadallo la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta gobolka dhinaca kalena ciidamo ka tirsan kuwa jabuuti ee amisom ka tegey ee- ayaa magaalada beledweyne gaadhay magaalada uu ka tegay magaalada beledweyne aan idhaahde ayaa gaadhay magaalada dhuusamareeb iyaga oo qayb ka ah ciidamo sugaya ammaanka wafdiga ra-iisul wasaaraha saraakiisha amniga ee gobolka ayaa v o a u sheegay in ciidamadaasi laga yaabo in gobolka ay baaqi ku sii ahaadaan kana qayb qaataan sugidda amniga magaalada muuse dhuusamareeb ayaa waxaa ka socda shir la doonayo in maamul loogu dhiso gobolada dhexe wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsanaa ururka al-shabaab oo lagu magacaabo cabdulaahi axmed maxamed uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda mas-uuliyiinta ammaanka ee gobolka ayaa sheegay in sarkaalkan uu dhowaan ka soo goostay maleeshiyada al-shabaab gaar ahaan magaalada galhareeri isagoo xiriir la soo sameeyey saraakiisha dowladda ka hor intayuusan soo dhiibin sarkaalkan ayaa la sheegay in ururka al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca mina dhigista gudoomiyaha gobolka gobolka galgaduud xuseen cali weheliye cirfo ayaa isdhiibidda sarkaalkaasi u xaqiijiyey v o a walaal waa mahadsanta arrintaasi runtii waxay u baahan tahay baaritaan saxa in laga sameeyo wax badan laga ogaado xog badan laga helo ma doonayo inaan ka hor dhaco kolleyba hay-adaha kursuqul kale ayaa maaragtay arrinkiisa gacanta ku haya baari doona waxaan rajaynaynaa marka baaritaankiisa oo soo dhammaado eh, si fiican loo ogaado eh, arrimahaas eh, waxay ku salaysan yihiin iyo imaanshihiisa eh, uu deegaankan maaragtay eh, eh, laga soo qabtay in aan maaragtay markaas warbixin fuula aynu ka bixino
madaxa amniga ee ruushka alexander bortnikof ayaa u sheegay telefishinka dowladda ruushka inay xabsiga dhigeen laba eedaysane oo loo haysto inay fuliyeen dilkii hogaamiyaha mucaaradka ahaa boris nemsof taliyaha amniga ayaa sheegay in labada nin ay ka yimaadeen gobolka waqooyi ee kakos laakiin faahfaahin intaas badan kama bixinin sidoo kalena ma cadda in midkoodna si toos ah loogu eedeynayo inuu riday rasaastii dishay hogaamiyihii mucaaradka ahaa laakiin madaxa amniga ayaa sheegay in madaxweyne putin ay la socodsiiyeen xidhista labadan eedeysane saraakiisha ammaanka ee dalka nigeria ayaa sheegay inuu hal qof ku dhintay tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markuu qarax ka dhacay suuq mashquul badan oo laga tukaamaysto weli waxaa markaasi isa soo taraya khasaaraha u geystay weerarkaasi dhinaca kale waxaa lagu soo waramayaa inuu weerar kale ka dhacay magaalada maidguri ee gobolka borno halkaasuu ku xoogan yahay ururka boko haram dagaalyahanada ururka boko haram ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay isku urursanayay magaalada gowsa halkaasoo ay ka soo abaabulayaan weeraro horleh
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laantaafka soomaaliga ee v o a wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa maanta gaadhay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud wafdiga ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa isugu jira xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka ah wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa dhuusamareeb ku soo dhoweeyey maamulka gobolka iyo wasiirka difaaca oo isagu hore usii joogay gobolka waryaheena cabdiraxmaan furre oo stuudiyaha la jooga ayaa ra-iisul wasaaraha ka waraystay safarka ra-iisul wasaaraha ka waraystay gudoomiyaha gobolka xuseen cali weheliye cirfo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله رئيسل wasaaraha soomaaliya iyo runtii wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka iyo dhammaan mas-uuliyiin kale ayaa soo gaaray xarunta gobolka galgaduud degmada dhuusamareeb runtii waxay u yimaadeen inay maaragtay la kulmaan xog badan ka ogaadaan shirka dibiyoshikiinta ee ka socda gobolada dhexe mudug iyo galgaduud oo halkan ay isugu yimaadeen beerihii deganaay gobolada mudug iyo galgaduud shan iyo labaatankii janaayana uu shirku halkan uga furmay madaxweynaha soomaaliyana xasan sheekh oo maaragtay tobankii febraayo oo si rasmi u furay dee shirkaas iyo runtii howlaha soconaya ayay maaragtay waqtigu u yimaadeen iyo inay wax badan ka ogaadaan xaaladda gobolkan uu ku sugan yahay iyo dhammaanba barakicii ka dhacay degmada burceel iyo dhibaatooyinka haysta iyo sidii dadka wax lagu qaban lahaa maaragtay runtii ku barakacsan miyiga burceel iyo aagaarkiisaba waan gartay marka gudoomiye haddii ra-iisul wasaaruhu aad sheegtay inuu yimid inuu indheindheeyo shirka maamulka loogu sameynayo gobolada dhexe markaynu kasoo tagno waxaynu ognahay in colaad gobolka ka dhacday arrintaasi ma ka kala hadasheen mise ma rajeynaysaa inaad kala hadashaan oo laga hadlo sidii xal waara looga gaari lahaa walaal arrintaasi waa de arrin muhiima weeye dabcanna de waa mas-uul soomaaliyeed annaguna de mas-uuliyiintii gobolkan hore usii joogtay ayaanu nahay xildhibaano iyo wasiiro iyo maamul gobol iyo dhammaanba qaybaha kala gudbisan bulshada waa danaynaynaa waan ka shaqaynaynaa in maaragtay xal waare la gaaro oo maaragtay arrimaha ka dhacay degmada gudceel xal waare laga gaaro dadkuna ay kusoo laabtaan guryahoodii iyo deegaanadii ay deganaayeen dhibaatada maanta haysata ee runtii aad iyo aadka u lixaad kalena laga gudbo waynu kala hadlaynaa isaga waxa u socdana arrimaha u socdana waa qodob ka mid a waan gartay marka safarka ra-iisul wasaaraha meeqa maalmood ayaan markaasi u qaadan doonaa inuu markaasi la kulmo shacabka magaalada waxgaradka odayaasha gobolada galguduud iyo mudug ee doonaya inay dhidibada u aasaan maamul waxaan rajaynaynaa walaal qorshaha dee isaga ayuu maaragtay u samaysan yahay laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maanta iyo beriba inuu gobolkan kusugnaado dhammaanna uu la kulmo maaragtay bulshada labada gobol ee halkan isugu timid iyo xalimaha xalinta arrimaha kale ee khilaafaadka ee ka jiray gobolka sida degmada gudceel iyo sidii maaragtay bulshada tirada badan ee ka barakacday degmadaas oo maaragtay dib lagu soo celin lahaa waxayna tahay inuu wakti ku filan uu sii doono shirka dib u heshiisiyiinta ee ka socda halkan iyo arrimahaas kale ee hore usoo sheegaba waxaa la isku weydiinayaa maadaamaad maamulkuy tihiin dad fara badanna ay dagaalkaasi ku barakaceen oo ay dhibaatooyin sheeganayaan mas-uuliyadna ay naga saaran tahayna dadkaasi aad garab siisaan maxaa ka qorsha oo dowladda inaad u bandhigtaan aad doonaysaan si dadkaasi gurmad loogu fidiyo runtii dadka barakacay maaragtay banaanka guriceel maaragtay dhulka hadda qoraxda iyo qabow ka taagay ku barakacsan waayeel iyo caruur iyo haween iyo maarata qof walba maaragtay bulshada kamida uu ku jiro dad dan yar oo maaragtay awalba iskoodu liita ay ku jiraan qorshaheena wuxuu yahay inaan ra-iisul wasaaraha iyo waftigiisa hor dhigno sidii ma guryahoodiina lagu soo celin lahay oo xal waara loo gaari lahaa marka labaadna sidii lagu heli lahaa maaragtay samafal dhinac walba ah ee hadday ahaan lahayd dhanka dawada cuntada biyaha iyo maaragtay sidii ammaan ammaan kama dambaysa oo ay ku naaloo kalaan ay heli lahaayeen ayaan runtii waxaan rabnaa inaan qorshahaas ka dhigno annaga ka maamul ahaan waana arrinka runtii noogu muhiimsan safarkiisa shirka dibashiinta dee wuu socday si fiicanna wuu socdaa wax problemana kama jiraan dabcan laakiin maanta qodobka aad iyo aad noogu muhiimka waa midkaas iyo bulshadaan oo si toosa uga kulmo waan gartay gudoomiye waxaa jira in ciidamo ka tirsan midooda africa ka socda jamhuuriyadda jabuuti ay gobolka soo gaareen muxuu yahay qorshahoodu maxayse gobolka u yimaadeen walaal ciidamada amison mudug iyo gobolka galguduud iyo hiiraan ayaa kantafoor ayuu degan yahay laguna talagala inay ka shaqeeyaan gobolka galguduudna horey u joogeen degmada albuuri ereyadeeda waxaa ku sugan ciidamo al-shabaab ciidamada guutiyaankana markii u horeeyay soo gaareen galguduud maahan iyo xarunta gobolka dhammaan wakti hore oo ra-iisul ra-iisul wasaareheenii hore saacid u yimidna way soo gaareen haddana runtii waxay nagala qayb qaadanayeen soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga la socda iyo ammaankoodaba waxaana rajaynaynaa inay gobolka ku sugnaa maaragtay aysan ku laaba doonin hiiraan kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka galguduud xuseen cali weheliye cirfo oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a cabdiraxmaan xuseen fure
mar kale galabnimo wanaagsan meel kastood naga dhegaysanaysaan wadahadalladii looga dan lahaa in lagu soo afjaro colaadda muddada shan iyo tobanka bilood ka socotay dalka corte ee koonfur suudan ayaa burburay jimcihii daraad maalin kadib markii wakhtigii kama dambaysta ahaa ee caalamku u qabtay in heshiiska nabadda dhinacyadu ay halkaasi ku gaaraan laga soo gudbay urur goboleedka igaar oo wadahadalladan garwadeenka ah ayaa hadda ay hortaalla go-aan ka qaadan doono umuurahaasi wariyaha v o a uga soo warantay magaalada adisababa wadaxaajoodyadoda labadii toddobaad ee lasoo dhaafay halkaasi ka socday mathy vander wolf ayaa warbixintan noo soo dirtay waxaa soo koobaya maxamed colaad xasan
madaxweynaha sudaanta koonfureed salfakiir mayardiid iyo ku-xigeenkiisii hore riyaag mashaar ayaa isaga kacay miiskii uu wadaxaajoodka ka socday gelinkii dambe ee jimcihii shalay magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya waxay ku guuldaraysteen inay heshiis wada gaaraan xitaa iyagoo maalin loogu daray wakhtigii kama dambaysta ahaa ee uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay u qabtay inay xal ku gaaraan oo ku ekaa shantii bishan hogaamiyaha mucaaradka riyaag mashaar ayaa ismariwaaga iyo guuldarrada eedeeda dusha ka saaray xukuumadda sudaanta koonfureed wixii aan qaban karnay waan qabannay buu yidhi si xal nabadeed loo gaaro laakiin suurtagal ma noqon buu yidhi waxaana ugu wacan halkaa dowladdu ay iska taagtay buu yidhi arrinta annagu guuldarro iyo in nagala adkaaday ma qaadanayna buu yidhi ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa ballan qaaday buu yidhi inuu jiri doono qorshe cusub oo ay labada dhinac ku wada hadlayaan marka waan sugaynaa qorshahaasi buu yidhi si wadahadallada aan u sii anba qaadno ra-iisul wasaaraha ethoobiya xeelo maryam desalayn ayaa goobjoog ka ahaa wadahadalkii foolka foolka ahaa ee jimcihii dhex maray dhinacyada sudaanta koonfureed wuxuu u sheegay hogaamiyaasha labada dhinac in dagaalka waddankaasi oo sii daba dheeraada aan la aqbali karin siyaasad ahaan iyo mooral ahaanba wuxuuna sheegay in urur goboleedka igaad uu dhinacyada ka doonayo inay ka dhabeeyaan ballanqaadidoodii hore oo ahaa inay soo dhisaan dowlad kumeel gaara marka la gaaro bisha julaay ee sannadkan waxa uu sheegay master desalayn inuu wadatashi la yeelan doono hogaamiyaasha dalalka ku bahoobay urur goboleedka igaad maalmaha soo socda iyadoo qorshuhu yahay buu yidhi inay sameeyaan qorshe ay u dhan yihiin oo lagu wajaho xaaladda sudaanta koonfureed wasiirka warfaafinta ee sudaanta koonfureed michael makuwi ayaa sheegay in wakhti dheeriya ay u baahan yihiin labada dhinac si ay uga gudbaan khilaafkooda ku aadan sidii loo soo dhisi lahaa dowlad midnimo qaran oo ku imaanaysa hab awood qaybsi ah iyo dib u habayn lagu samaynayo hay-adaha dowladda wuxuu diiday in wadahadallada loogu yeero kuwo guuldaraystay ma dhihi karno buu yidhi guuldarro ayaa jirta laakiin taa cagsigeed waxaan dhihi karnaa buu yidhi waxaa jira xoogaa horumara oo laga gaaray marka waxaan ku rajo weynahay buu yidhi marka aan wadatashiyo dabadeed isu soo noqonno inaan wax un ku heshiin doonno si nabad aan ugu soo dabaalno dalkeenna reer sudaanta koonfureed maadaama ay labada dhinac ku guuldaraysteen inay heshiis waafiya ku gaaraan shantii bishan oo ku beegnayd wakhtigii kama dambaysta ahayd ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey u qabtay ayaa hadda waxaa golaha ammaanku ka fikerayaa inuu ku soo rogi karo xanibaadyo xagga socdaalka iyo maaliyadda ah shakhsiyaadka loo arko inay hortaagan yihiin hanaanka geedisocodka nabadda sudaanta koonfureed sudaanta koonfureed ayaa xuriyaddeeda ka qaadatay sudaan sannadkii labada kun kow iyo tobankii ismaandhaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey madaxweyne kiir iyo ku-xigeenkiisii mishaar ayaa dhaliyey colaadda haatan waddankaasi ka oogan iyadoo kumanaan kun oo qof ay ku nafwaayeen ku dhowaad laba milyuun oo qofna ay ku barakaceen waatay dhegeystayaal taasina waxay ahayd warbixintii wadahadaladii laga lahaa in lagu soo afjaro colaadda dalka koonfurta suudan oo burburay oo inoo soo koobayay maxamed colaad xasan
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo soo jeedinaya si wada jir ah caashe ibraahim aadan caashacuud iyo ibraahim xasan daandure
kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa barnaamijka xiisaha leh ee hambaliyada iyo heesaha bilaana weliba intaana barnaamijka aana bilaabin dhegeystayaashaan xumid xusuusina barnaamijka inta badan waraaqaha waxay dhegeystayaasha soo dirsan karaan maalmaha khamiista iyo jimcaha iyo arbacadaba laakiin wixii ka dambeeya maalinta jimcaha ah gelinka dambe waraaqahaasi marka waxaa laga yaba inay dib u dhacaan toddobaadka dambe marka waraaqaha inta badan lasoo diro gelinka dambe ee jimcaha waxay u dhacayaan sabtida dambe ta soo socota maahitan kale marka dhegeystihii doonaya in bara warqadiisa uu toddobaadkaasba maqlo arbacada iyo khamiistuu soo dirsan karaa isniinta iyo talaadii hadday soo dirstaan maxaa ba'aya waxba ma ba'ayaan laakiin waxaa dhici karta in waraaqahaasi ay meel hoose galaan oo ilan imailada waa aragta every second ay soo dhacaan soo waxaa dhici karta marka waraaqahaas inay waraaqo kale ku dhex dhuuntaan laakiin waraaqaha inta badan khamiista iyo arbacada soo dhaca markiiba ishaa qabato oo diiwaankan gelinaa aniga waxaan dhihi lahaa dhegeystayaashan aan intaas u raaci lahaa cashoy magacyadan aad u tirada badan ee laba iyo kontonka magaca ninba meesha u darna balbashaan maqli jira inaad naga soo yaraysaan oo maaragtay kuwa hadda horteeda yaallaba ibraahim oo labaatameeyaa ku qoran marka hadday intaa ka yaraan lahaayeen dheg dheg dheg dheg unbaan ka siin lahayn soo ma oo xataa laba warqad aad ka soo dhigtaan saddex warqad aad ka soo dhigtaan intaad hal mar soo tixi lahaydeen waayo waxaa dhici karta in aan la wada akhrin karin waa tahay dhegeystayaashaan ka kala dayna marka intaa ku filan oon malaynaya ibraahim laakiin waxay isleynaan u malaynayaa yaa qofna laga tegey juus iyo cabitaan badan iyo waxyaaba badan ay miis ku saaran oo haddii boqol loo qoran waa akhri karaan
waa dhici kartaa waa tahay aan soo qabto warqadda ugu horreysa oo ah hambaliyo dhalasho waxaa diraya oo dadka ugu horreeya hooyo duniyo cali cabdi aabe cabdi aadan cadow iyo habaryar sacdiyo cabdulaahi odaygeeda iyo caruurteeda abti maxamuud baa layidhi khatro cabdi aadan odaygeeda iyo caruurteeda sahre cabdi aadan iyo odaygeeda maryan cabdi aadan iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdiraxiin cabdi aadan iyo ayaan cabdi aadan iyo zuhuur cabdi aadan dhammaan dadkani oo kala jooga norway south africa hargeysa dubai iyo muqdisho waxay tahaniyad u dirayaan maxamed colaad xasan wow iyo naciimo cabdi aadan oo dhowaan wiil ugu dhashay gobolka kentucky ee dalkana maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxiin taabidna waa lagu naanaysaa sida ku qoran warqadda marka waa cabdiraxiin naanaystiisana waxay noqonaysaa taabid maxamed colaad waxay leeyihiin soo barbaar noqo kii waalidkiisa dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco waxaan ku qosla mataqana ibraahino cabdiraxiin baa loo bixiyey wiilkan maxamed colaad iyo naciimo u dhashay oo anigana aan tahni midas lamid aan u dirayo wiilka waxaa lagu naanaysaa baa layidhi taabit marka waa caruurta reer colaad oo dhan magacooday baa ta'da ka kacda marka mar haddii cabdiraxiin la yiri ta'dii aan laga tegin baa layidhi marka naanaystii baa looga dhigay taabit cabdiraxiin taabit waxaan ku leenahay cabdiraxiinow soo barbaar dhambaalkana waxaan ka helay aabe cumar ibraahim iyo xaaskiisa iyo cali cumar ibraahim iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan cumar ibraahim iyo xaaskiisa iyo farxaan xuseen ibraahim iyo mahad xuseen ibraahim iyo maxamed xuseen ibraahim iyo ciise xuseen ibraahim iyo zahre xuseen ibraahim iyo shukri xuseen ibraahim iyo luul xuseen ibraahim iyo waxay yidhahdeen caruurteeda iyo cabdixaafid xuseen ibraahim iyo sheekh ciise amiin ibraahim iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed xasan ibraahim iyo hodan xuseen ibraahim iyo cabdixamiid aadan ibraahim dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan xuseen cumar ibraahim iyo waxay yidhahdeen xaawo cusmaan macalin oo arooskooda uu ka dhacay degmada bardaale waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo arooskooda kii ay ku nastaan oo eebe uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid dhammaan waxaan salaamaynaa baa layidhi marka hore daadihiyaasha barnaamijka salaamaha waanu ka guddoonay marka xiga waxaa ugu horeeya ismaaciil xuseen farjar oo aata wariyeenii waxaa kaloo warqadda kula lamaan asxaab kale oo uu ugu soo horeeyo khadar maxamuud cumar injineer siciid cabdi xuseen maxamed maxamuud ibraahim iyo faadumo maxamuud cabdalle maxamed maxamuud cabdalle maxamed xariir jibriil ismaaciil maxamed ismaaciil aadan iyo cabdifataax xaaji maxamuud dhammaan shaqaalaha iyo maamulka cusbitalka manhal ee magaalada hargeysa waxay hambalyo aan la soo koobi karin ay u dirayaan baa la yidhi boqorka maxamuud nuur odawaa iyo boqoradda hibo cabdi iidaan oo meherkoodu ka dhacay shalay oo jimco ahayd baa layidhi magaalada hargeysa ducaduna waa xaggiina baa layidhi marka meherkan ka dhacay magaalada hargeysa ibraahino ee dhex maray maxamuud nuur iyo hibo ducee waxaan leenahay meherkiina ha idin horseedo guur kheyr qaba oo aad farxad iyo bashbash iyo barwaaqaba aad kala kulantaan dhinacii heesaha caasho haya waa tahay dhinacii heesaha mar haddaad tir waxaan soo qabanayaa hees horta bal marka ugu horreysa dhegeystayaasha iyo annagaba aan ku jimicsano isaga kicinna caajiska iyo oon heesaha kale ku sugno codka macaan axmed cali cigaal heystii gabdhuhu gabdhuhu haye gabdhuhu waxay ku faanaan guur iyo iyo maxaa la dhihi jira reer yeelo soo maahan horta aan wada dhegeysano
geedaha waxaa jira guxundhaala baaso lugaka bulaalo gacmana baaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira guxundhaala baaso lugaka gulaalo gacmana baaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada gobtan fariistaba melroobku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xadhigalay geed ahaadi gobtan fariistaba melroobku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xadhigalay geed ahaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigui gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigui garta ruux yaqaano gardarraada ka jecelo anigoo garawsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardarada ka jecelo anigoo garowshale waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormukula xumaaday gobtan fadhiistaba melgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gobtan fadhiistaba melgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu dir garan maayo anigu gabdhuhu waxay
ay ibraahino maxaa gabdhaha laga rabaa gabdhuhu waxay leeyihiin waxay ku faanaan buu leeyahay axmed cali cigaal gabdhuhu waxa ay ku faanaan codkii axmed cali cigaal intaas ayaan kaga gudbaynaa caasha dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo jamiilo isaaq rooble iyo adeer cabdulaahi xasan fiidow iyo eedo madiino xasan fiidow iyo deeqo colaad xasan iyo odageeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen sayid cali colaad xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo nimco colaad xasan iyo tahliil colaad xasan iyo hani colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo cabdixakiin colaad xasan iyo maxamed cabdi xasan iyo maxamed bare colaad dhammaan dadkaas waxay kala joogaan muqdisho finland iyo serbiya waxaana ay tahniyad u dirayaan maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan oo dhowaantan wiil uu ugu dhashay waxay yidhaahdeen magaalada edgewood ee gobolka kentucky ee dalkan maraykanka wiilkaasna waxaa loo bixiyey cabdiraxiin taabid maxamed colaad waxaanay leeyihiin allah ka dhiga kii soo barbaara aamin ayaa leenaha aniguna amiin ayaan leeyahay warqad kaloo dhalasho ayaan gacanta ku haya ibraahina waxaanay ka timi dadka ugu horeeya ayeeye maryan gacal ayeeyo daahiro dhaayow iyo sahro cali wehliye iyo cabdi cali wehliye xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo mulki cali wehliye odaygeeda iyo carruurteeda ayaan cali wehliye sahre cali wehliye sacdiye maxamuud wehliye xuseen maxamed gacal xaliimo maxamuud gacal iyo carruurteeda xasan maxamuud gacal cigaal buu ku magac dheer yahay iyo cabdi maxamuud gacal iyo cabdulaahi maxamuud gacal iyo aamino maxamuud gacal iyo ugu dambayntii ayaan maxamuud gacal iyo yacquub ismaaciil cali xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdirasaaq jalwo iyo axmed nuur gacal xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo iqra aadan maxamuud gacal waa malaha waraaqahaad ka hadlaysaad lahayd aan ugu soo badanin laakiin sharaabka ka dhergo waraaqaha akhri ibrahin waad aragtahay dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yidri yurub waqooyiga ameerika iyo masar waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan maxamed cali wehliye iyo istaahil maxamed cabdi oo uu dhowaan wiil ugu dhashay gobolka virginia duleedka washington wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdiraxmaan maxamed cali wehliye waxaanay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cumar nuur oday oo baydaani ku magac dheer iyo axmed cumar nuur iyo waxay yidhaahdeen khadar cumar nuur iyo khaalid cumar nuur iyo ayaan cumar nuur iyo nimco cumar nuur hodan cumar nuur iyo hooyo basre guuleed maxamed iyo anisa ciise maxamed iyo shukri ciise maxamed iyo dhammaan ilmo ciise maxamed waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdirasaaq maxamed shide iyo waxay yidhaahdeen xamda cumar nuur xamde faarax waxayna taaniyad u dirayaan cabdirasaaq maxamed shide iyo xamda cumar nuur xamde farax oo meherkoodu uu ka dhacay hotel mansoor ee magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin guur kheyr qaba iyo farxad ayaan eebeed kaga barina aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid dhammaan baa layidhi waxaan salaamaynaa marka hore daadihiyaasha barnaamijka salaamaha marka xiga waa doctor maxamuud axmed shiine iyo doctor xuseen maxamed maxamed iyo doctor axmed siciid cali iyo maamule ibraahim xirse cabdi iyo ayaan yuusuf kaahin maxamuud xuseen farjar iyo maxamed xuseen farjar dhammaan shaqaalaha iyo maamulka cusbitalka menhal ee magaalada hargeysa waxay hambaliyo aan la soo koobi karin u dirayaan baa layidhi boqorka maxamuud nuur odowaa iyo boqoradda hibo cabdi iidaan oo meherkoodu ka dhacay waa jimcihii shalay uun bisha maajna ay ahayd lix magaalada hargeysa waxaa la yidhi meherkaasi waxaan u rajaynaynaa in uu ilaahay ka dhigo midkii uu ku xigay aqalgalka loo aaye ubadka qeyr qaban lagu kala helo waa hagaag dhegaystayaasheenna caasha waxaan u soo qabanaynaa heesta ha igu sayrin caashaqa waxaa ku luqoynaysaa xaawakiin igu seerin caashaqa sareedo aan ku arnay intaas aan kaga gudbaynaa codkii macanaa ee xawakiin caasho dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonayna haye waa tahay dhinacayga aan soo qabto midda aan hayo waxaa ugu horeeya waxaan salaamaynaa baa liyihi daadiyayaasha barnaamijka ambaliyada iyo heesaha caashacuud iyo daandure waanu ka guddoona mid lamidan annaguna waanu celinaynaa marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah caali xaaji cabdulaahi iyo cabdilcasiis sheekh yuusuf waa caali xaaji cabdulaahi iyo xaaskiisa nimco cumar cali cabdicasiis sheekh yuusuf iyo xaaskiisa sahre cumar cali xasan xaaji axmed iyo xaaskiisa safiya cumar cali iyo siciida xas waa siciid xaaji cabdulaahi iyo xaaskiisa faadumo sheekh nuur iyo sidoo kale joxor xaaji maxamed iyo xaaskiisa sacdiyo abuukar cabdulle maryan xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda iyo aamine xaaji cabdulaahi iyo sidoo kale xasan jimcaale yebarow iyo asxaab kale oo fara badan oo aan lasoo koobi kana baa la yidhi oo dunida dacladeeda kala jooga waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan asxaabta kale waxaa ka mid a baa la yidhi yaanan ka tegine hooyo muumino cali fooldheer iyo dhammaan reer cali fooldheer dadkaasi waxay kala joogaan baa layidhi dunida dacladeeda waxaanay hambaliyo u dirayaan arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda baa layidhi cabdulaahi xasan xaaji iyo caasho siciid macalin arooskoodu halka uu ka dhacay ibraahimo lama soo sheegin hase ahaatee waxaa la yidhi ducadu waa xaggiina waxaanan u dalbaynaa bay yidhahdeen heesta la yidhahda xamdi kuluc iyo saado arooskiina aamiin ayaan leenahay bashbashii barwaaqne eebe in uu idinkala siiyo ayaan idinkugu ducaynaynaa dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo busteeyo cabdi calas iyo hooyo fardowso maxamed cusmaan iyo hooyo maryan cabdi calas iyo habaryar keef jaamac colaad iyo habaryar ubax jaamac colaad iyo habaryar xamdi jaamac colaad adeer cabdi sheekh maxamed sheegow iyo waxay yidhahdeen adeer cabdiraxmaan sheekh maxamed sheegow iyo eedo xaawo sheekh maxamed sheegow iyo abti farxaan jaamac colaad iyo abti dayib jaamac colaad iyo abti cabdulaahi jaamac colaad iyo nafiiso maxamed shaakir iyo waxay yidhaahdeen fartuun cabdikariin iyo saamiyo cabdi axmed iyo ridwaan cabdulaahi cali caad iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdinaasir geesweyne iyo raage duraan axmed iyo maxamed deeq duraan axmed iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen asxaabta iyo dadkaasi oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda gaar ahaanna waxay joogaan bay yidhahdeen caabud waaq waxayna taaniid u dirayaan aabe xasan sheekh maxamed shegow iyo marwadiisa idil jaamac colaad oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen galguduud gaar ahaana degmada caabudwaaq wiilkaasina waxaa loo bixiyay yidhahdeen axmed haadi haddaba waxaan leenahay axmed haadiyow soo barbaar allah kaa dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca aniguna amiin ayaan raacinaya warqad ibraahim oo si wanaagsan loo soo qoray aada loo soo qurxiyey ka muuqatay in wakhti badan la geliyey ayaa markana gacanteedi kusoo dhacday waxaana lagu yiri ugu horeyn waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka bacda salaan oo idinka guddoonay annagoo kale ah bay yidhaahdeen abu daahir cabdulaahi yaasir iyo hooyo leyle yuusuf faarax iyo cabdirasaaq daahir cabdulaahi iyo ooridiisa baa layidhi nimco aadan xuseen iyo xamda daahir cabdulaahi iyo asma daahir cabdulaahi iyo sahre daahir cabdulaahi waa dhammaan ilmo daahir cabdulaahi maariya ku jirta xabsa ku jirta salmaan baa ku jira sakariya wuu ku jira muscab dhammaantood waa ilmo daahir cabdulaahi waxaanay dhammaantood qoyska ilmo daahir cabdulaahi waa qoyska ilmo daahir cabdulaahi oo dhan baa la yidhi waa ku kala nool magaalada hargeysa waxay dhammaantood ku nool yihiin magaalada hargeysa waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan meherka dhex maray lamaanaha isdoortay baa layidhi cabdirasaaq aadan xuseen iyo hodan maxamed suldaan oo xafladda meherkooda inuu ka dhacay baa layidhi magaalada boorama taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bishaanu soo dhaafnay februari ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaanan leenahay bay yidhahdeen aqalgalkiina ku gaara bashbash iyo barwaaqo aamiin waa tahay xaggii heesaha waxaan dhegaystayaashan u soo qabanaynaa laxow waxaa heestaas wadajir ugu luqaynaya nimco yaasiin iyo cayduruus haliyey
adnaan anigoo ku jira horiya lahashana aqoon adaa laabtiyo qalbiga ilorayo igu lama
haddaad laayaan ahayd adduuniyada laydhsan jiray manaa lufan ka dhigo warmaha kaa likaysaniyo
labeenta jidhkaaga iyo laxaadkiyo luqunta dhee intaada halinsanuun macaagii igu badnaa
dantaa lahan kugu ligligane maleebkoodan sidaa lihiinta jacaylka ugu laluud laxawiyo dhibtaba
uliqay uliqay mana laaban karo ilaahida laasimo axdigii laakiin adumi adumin adumi
adaa laayacan haddee runtii aan kublise diiwaanka jacaylka laab jacaylka jacaylka laab
adduunyada layliga baa labadii jecel lugooyo kalaalushe gacalkeenii la damay
yelba ladaaqi jira halbaalan goosa tidhi lalay ka soo kaysamay lugaha hore kula dhacdo
inagoo aan kala lahayay wanaagan kula haasanay jirtii aan ku faan lahaa adigu ligii taasay
markay laalansataa libaaxii hoos fadhiyey wuxuu liqaa doonayay bafiyo kala jaray ludii
uliqay uliqay mana laaban karo ilaahida laasimo
codkii macaanaa ee namcayaasin iyo cabdulsaliye iyo heestii laxw intaas haddaan kaga gudubno dhinacii warqada haddaan ku noqono caasha oo dhan baalkan wuxuu naga soo gaaray hodan cali biikolo iyo muxudiin cali biikolo iyo maxamed cali biikolo iyo axmed cali biikolo iyo waxay yidhahdeen xabso xaaji iyo maryan sheekh iyo waxay yidhahdeen aamino sheekh weriye xalwe cabdi iyo weriye cabdicasiis fantastic iyo weriye maxamed cibaar diriye dhammaanna waxa ay taaniyad u dirayaan kal iyo laaba waxay yidhaahdeen kaaho cali xasan iyo cali shantar oo arooskooda uu ka dhacay dhadhaab kenya ducadana waa xaggiina ay leeyihiin arooskiina aamin bashabshi barwaaqo na kala kulma iyo ubad kheyr qaba aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadanna aan soo qabanayo waxay ka timid hooye maryan nuur ducaale iyo sahre ciidla nuur waa waryaheennii iyo sidoo kale raxme ciidla nuur dhammaan ilmo ciidla nuur baa ku jira axmed ciidla nuur uu ku jiraa xasan ciidla nuur nimco ciidla nuur najme ciidla nuur iyo ibraahim maxamed jaamac iyo eedo farxiye xasan iyo maxamed ciidle nuur iyo mubaarak ciidle nuur iyo mumtaaz ciidle nuur iyo moha ciidle nuur dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin ay u dirayaan cabdirasaaq maxamed shide iyo xamda cumar nuur waa xamda farax oo meherkoodu ka qabsoomay baa layidhi hotel mansoore magaalada hargeysa maalintii jimcaha waa shalay uun bisha maajna ay ahayd lix sanadkan laba kun shan iyo toban waxaan leenahay bay yidhaahdeen ilaahay reerkii isku raaga ee farxad ku aqalgala ha idinka dhigo annaguna aamiinta ayaan ugu darayna ibraahino waa hagaag dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray khaliif saleebaan bulaale khaliif dheer ku magaca dheer iyo cabdicasiis maxamed xuseen ifso iyo xaaskiisa iyo hooyo faadumo axmed cabdulle iyo xaaji yuusuf barre iyo xaaskiisa iyo faarax ducaale dhunkaal axmed oo ku magaca dheer macalin faarax iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan axmed xayir cabdiraxmaan sutey iyo axmed cabdi saleebaan axmed jaaqo iyo maxamed axmed jaamac iyo waxa ay yidhahdeen xaaskiisa iyo cabdirasaaq jaamac idriis iyo xaaskiisa iyo cabdikariim jaamac idriis master tiger iyo raxmo jaamac idriis raxmo koos ku magaca dheer iyo xasan mirac cali xasan bire waxayna jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan doctor maxamed jaamac idriis iyo raxmo cali jaamac nuur oo dhowaan ismeersaday oo ay leeyihiin ducada waa xaggeena waxaan leenahay meherkaas allah ka dhigo mid horseeda guur qeyr qaba oo reynreen iyo farxad leh aamiin aniguna waxaan ku nasinayaa ibraahim oo heesta halku dhageedu yahay galey iyo codkii luul jeelaani goorma adigii dhegeystayaasha idinku dambeysay ibraahim galey haye galey meel gabiib ku taa luul jeelaani ujeeda ayaanu kusii shaqaynaa warqadda ugu dambaysa dhinacayga waxa ay ka timid waa tahaniyad dhalasho farxadle baa la yidhi waxaanay ka timid annagoo kale ah baa la yidhi aabbe cabdinuur abuukar iyo hooyo khadiijo xasan iyo maxamed cabdinuur abuukar iyo maryan cabdinuur abuukar iyo cabdulaahi cabdinuur abuukar iyo xasan cabdinuur abuukar iyo malyuun cabdinuur abuukar iyo jelle isgoowe iyo injineer cadde nuur mursal iyo maxamed cabdi kulli shay baa la yidhi wuxuu ku magac dheeryahay yariisow iyo xasan macalin aadan waa taajiriin iyo ugu dambayntii khaalid anta waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo kala jooga soomaaliya kenya yurub maraykan south africa iyo sacuudi arabiya hambalyo farxad leh naga gaarsiiya bay leeyihiin waa hambalyo dhalasho oo farxad leh naga gaarsiiya isaaq cabdinuur abuukar iyo xabiibo ibraahim maxamed oo dhowaan wiil ugu dhashay xerada dhagaxley ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey siyaad isaaq cabdinuur abuukar waxaan leenahay bay idhaahdeen soo barbaaro noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin dhammaalkanna wuxuu naga soo gaaray aabe cabdalla mushteri iyo xasan cabdalla mushteri iyo cali cabdalla mushteri iyo xuseen cabdisheekh iyo cusmaan macalin ibraahim cusmaan foto faysal cabdalla deerow iyo cabdalla xasan buule iyo cabdinuur abuukar mursal iyo mustafa sheekh cabdulaahi mustafa sheegow iyo cabdulaahi ibraahim maxamed doonow loo yaqaano iyo cabdiwahaab sheekh aadan iyo cabdulaahi abuukar mursal waxayna tahniyad dhalasho u dirayaan cabdilcasiis macalin aadan iyo caasha cabdalla mushteri oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed cabdulcasiis macalin waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggeena wiilkaas allah ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca waa tahay ibraahimow intaanan heesta ugu dambaysa dhegeystayaashaana usoo qaban mar kale dhegeystayaashaana xusuusino in waraaqaha dhambaallada ay barnaamijkan usoo qorayaan inay inta badan soo diri karaan maalmaha arbacada iyo khamiista jimcaha gelinka dambe waraaqaha gaarana inay toddobaadka dambe u dhici karaan heesta xigta caasho dhegeystayaasheenna waxaan xusuusinaynaa waayo waayo heesihii hore amba kula mid baan ahay waxaa ku luqaya maxamed mooge iyo xalimo khaliif magool heestaas ayaanan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayna waxaan idin leenahay
nabadgelyo
Yeah.
waa tahay dhegaystayaal intaasaynu ku dhaafno barnaamijka salaamaha iyo heesaha oo ay daadihinayeen caasho cuud iyo daanduray
haatanna war goordhoweedna soo gaadhay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa beryihii u dambeeyey howlgallo ammaanka ah ka waday magaalada muqdisho waryaheenna maxamed colaad xasan ayaa howlgalladaasi wax ka weydiiyey afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf cismaan
waxaad ogtihiin in kooxda loo baxshay ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee markii lasoo gaabiyo ugus la yiraa horeyna loo oran jiray shabaab inay markasta qorsheynayaan ama diyaarinayaan dhibaatooyin ka dhan ah shacabka soomaaliyeed raba inay farxadda ku noolaadaan bedelkeeda inay ugu bedelaan inay isku dhex qarxiyaan mujtamaca iyo goobaha ay ku badan yihiin iyo goobaha lagu cibaadeysto sida masaajida iyo waxaa la yidhaha goobaha kale si marka taas looga hortago dowladda waxay diyaarisay qorshooyin looga hortagayo maxaa la yidhahda dhibaatooyinkaas kooxahaas ay damacsan yihiin har iyo habeen ciidanka amniga ma seexdaan waxay markasta dejiyaan qorshooyin cusub ayagoo kaashanaya xogta iyo xuraanka ay ka dhexhelayaan cadowga maxaa yeelay warbixinada waxaa laga helaa inta badan gudaha cadowga laga helaa kooxda ugus halkaasoo ay ku sugan yihiin dad ribor u keena ciidamada kala gedisan ee qalabka sida ee amniga ka shaqeeya soomaaliyeed sidaas darteedna waxaa la dejiyay istaraatiijiyooyin qorshooyin cusub oo looga golan yahay sidii looga gaashaaman lahaa dhibaatooyinka kooxahaas ay damacsan yihiin wa waa gartay isgoysyo fara badan iyo meelo fara badan oo magaalada ka mid a ayaa ciidamadu habeenadii ugu dambeeyey ay baaritaan ka sameynayeen marka wax ilaa iyo hadda lasoo qabtay ama howlgallada cid lagu soo qabtay ma jirtaa waxaa u dambeeyey shalay in ciidamada amniga ay soo qabteen dad ku howlanaa kana ganacsanayay waxaa loo yaqaana muqaadaraadka gaar ahaan waxaa loo yaqaano xasiisada iyo iyo khamriga la macmilo ee calaqa loo yaqaano kaasoo ay isgoyska siinay kasoo qabteen ciidamada amniga muhiimada ciidanka wadooyinka taagan oo aad sheegtay ma aha keliya inay gaadiidka iyo baaraan haraadiga kooxda ugus balse waxa weeye inay maxaa la yidhaahdaa la dagaalaan xataa waxyaabaha maanka dooriya oo sida maandooriyaasha iyo waxyaabaha lamidka ah dadka ka ganacsada ood og tahay waddankeena inay mamnuuc ka tahay in laga ganacsado waxyaabahaas maanka dooriya ama ama ama loo yaqaano khamriga iyo iyo muqaadaraadka qaybihiisa kala gedisan oo qeyb ka ah falalka maxaa la yidhahda amni darro marka howlgalladu sidaasay u socdaan kuma salaysna in wax lasoo qabtay waxay ku salaysan yihiin ka hortegis dhibaatooyin ay maleegayaan kooxaha nabadiidka ay rabaan inay shacabka soomaaliyeed ku dhibaateeyaan wa waa gartay waxaad hadalkaaga ku jira maxamed kelimad aad isticmaalaysaan oo ugus aad ugu yeerayso ururka al-shabaab inaad bedeshaan ama magacaas sidaad ugu yeerteen ma go-aan dowladda soomaaliya ay qaadatayba mise hay-adaha ammaanka unbaa u adeegsada kelimadan kooxda al-shabaab hay-adaha amniga waxay matalaan dowladda maaha kuwo siday doonaan iyo meeshay doonaan ka hadla waxay ku hadlaan talada iyo tusaalaha awaamiirta kasoo baxda madaxda ugu sareysa dalka waana magac runtii ay ku salaysan yihiin kana turjumaya ahdaafta kooxdaas aan ugu yeernay ugus horena loo oran jiray shabaab oo markii lasoo gaabiyay ay tahay magaceedu ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed taasoo ku tusinaysa cadowtooyada kooxda iyo iyo ahdaafteeda ay ku shaqeyso in dowladda ay ufiirsatay islamarkaasna magacii ay u bedeshay marka waxaan leenahay magac kasta oo xunna wakaahelaan runtii maxaela xumaan iyo ka shaqeeyaan waxa ay yihiin ayaa shacabka loo jilciyey waxaan marka rajeyneynaa sidaas in hadda kadib lagu yeero
warar kale oan ka helayno gobolka gobolada dhexe waxay sheegayaan in sarkaalka sare oo ka tirsan al-shabaab uu isu dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya wasaaradda amnigu maxay kala socotaa
wax badanaan kala soconnaa waxaan rajeyneynaa sargaalkaas iyo kuwo kale oo saacadihii u dambeeyey isku soo dhiibay gacanta dowladda kadib markii kooxda ugus ay ku guul daraysatay ahdaafteedii haraadigeedii iyo maxaa la yidhaha horjoogayaasheediina ay ay meel ay ciisadaan marka ay waayeen ay si siyaabo kala gedisan ula soo xiriirayaan dowladda gobollo kala gedisanna ay kasoo gelayaan waxaad moodaa inay arrintaas aada u badan tahay waxaan si jecel lahay markii aan aan xaqiijino haddii alla idmo oo maxaa la yidhaahdaa arrintaas ay gaarto in lasoo bandhigo inaan soo bandhigi doono sida horeyba aan ugu soo bandhignay horjoogayaal oo kamid ahaa zakariya daweedeen maxaa la yidhahdaa sida adduunka u doondoonaya marka kuwaas iyo kuwo lamid ah ayaa ku jira gacmaha ciidamada amniga kaasi wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf cismaan wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a maxamed colaad xasan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a idaacaddii galabnimo cabdiraxmaan xuseen fure oo stuudiyaha ila fadhiyaan ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida ugu waaweynaa mahadsanid farjar wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sarmaake ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa waxaa wafdigiisa ku jira xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalk soomaaliya oo ku jira wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka soomaaliya u fadhiya dalka etoobiya wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa dhuusamareeb waxaa si weyn ugu soo dhoweeyey maamulka gobolka iyo wasiirka difaac oo isagu horey halkaasi ugu sii sugnaa si uu qayb uga qaato joojinta colaadda dhiigu ka daatay ee ka ogan magaalada guraceele gobolkaasi galgaduud inta uu ra-iisul wasaaruhu gobolka joogo ayaa wuxuu wadahadalla yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada dhinaca kale ciidamo ka tirsan dowladda jabuuti ee markaasi ka mid ah ciidamada nabadilaalinta amison ayaa ka tegay magaalada beledweyne kuwaasoo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi galgaduud oo iyagu sugaya ammaanka ra-iisul wasaaraha wararka ka imaanaya magaaladaasi dhuusamareeb ayaa sidoo kale sheegaya in sirgaal ka tirsanaa ururka al-shabaab oo lagu magacaabo cabdulaahi axmed maxamuud uu isku dhiibay ciidamada dowladda mas-uuliyiinta amniga gobolka ayaa sheegay in sargaalkan oo dhowaan ka soo goostay maleeshiyada al-shabaab aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen fure idaacaddii galabnimo oo anigiyo furre idinla socodsiinayay intaas ayaa ku egtany intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.